وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله إن شاء الله تبارك وتعالى darsigeena inoo socday waxaynu ku dhex jirnaa weli qeybtii tobnaad oo baabkii tobnaad oo aada u dheeraa oo gabadha muslimadda ah sida ay ula dhaqmayso dadkeeda mujtamaca waxaynu ka qaadaynaa caawa haddii rabbi idmo qodobka odhanaya raxiimatun gabadha mu'minadda waxaa la rabaa oo muslimada ah oo diinta ilaahay fahamtay inay noqoto mid raxiimada oo dabacsan oo dadka muslimiinta oo ay waxa weeye mujtamaca ay ku dhex jirto u naxariisataa midaan u fahmin waa inay noqotaa oo waxa weeye ilaahay waxa uu siiyey ama cilmi ha noqoto ama qurux ha noqoto ama maal ha noqoto midaan dadka ugu fahmin kibirna qalbigeeda uuna gelin ayaa la rabaa inay noqoto waayo sababtu waxa weeye qofku mar walba oo uu raxiim noqdoba rag iyo dumarba naxariistii ilaahay ayaa waxa weeye markaa waxa weye qofkaas isagana uu helaya kama qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam irxam man fi lardi yarxamka man fi samaa markuu nabigu la hadlayey saxaabada waxa uu ku dardaarmay oo yihi irxam man fi lardi dhulka dadka jooga u naxariiso yarxamka man fi samaa waxaa ku naxariisanaya allah ay man fi samaa ay fawqa asamaa allihii subxaana qaadirkaabaa ku naxariisanaya xadiidka imaamu dabaraani baa warinaya waana xadiid saxiixa oo ku saxiixinayo alcalaamat alalbani raximah llah fi saxiixi aljaamic asagiir imaam alhaytamina wuxuu ku saxiixinayaa fi mujmac azawa'id haddaba xadiidka wuxuu ina baraya qofka islaamkaa inuu daa'ima noqdo rag iyo dumarba mid naxariis badan oo u naxariista manti lardi mantaa wax walbaa soo gelaya inaad u naxariisatid ilmahaaga reerkaaga ninkaaga waxa weeye maaragtay qaraabadii dadkii oo dhan mujtamacii oo dhan kulli in loo naxariisto ayaa waxa weeye loo baahan yahay haddii marka loo naxariisto oo dadkii oo dhan ay u naxariisato gabadhii ninkiina sidoo kale waxay noqonayaa markaa reerkii reer naxariis iyo raxmad waxa weeye ay ku dheehan tahay oo guri wanaagsan oo naxariis laga helo waana tu allihii subxaana qaadirka wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma gurigoo dhan waxa uu ku taagan yahay naxariis iyo raxmad iyo jacayl iyo wanaag haddii laga waayo labadaa gurigana gurigii wax wanaaga ma yeelanayo wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man lam yarxam innaasa man lam yarxam innaasa qofkaan dadka u naxariisan lam yarxamhu allah allihii subxaana qaadirka ahaa uma naxariisto waa ciqaab khatara haddii adigu aad dadka u naxariisan weydid oo waxa weeye naxariistii ay kaa fogaato oo aada noqotid mid aan naxariisan oo ummadda u naxariisanaynin waa dadka oo dhan waxa uu noqonayaa qofkaasi mid aan naxariistii ilaahay helin xadiidkaana imaamu dabaraani iyo keyrkii baa warinaya waana xadiid xasana sida uu mujmuc zawaa'id ku keenay haytami raximah llah wuxuu kale xadiid kale nebigu ku yidhi laa tunzacu araxmatu ilaa min shaqiyin naxariista lagama siibo oo qalbigiisa naxariista lagama siibo ilaa mid shaqiya oo ayaan daran mooye ay macnaha qofka aan naxariista lahayn oon dadka u naxariisan waa shaqi wey shaqigana waxaa la yidhaahdaa ayaan daranaha midka ayaanta daran inkaartu ku dhacday oo waxa weeye aakhiro wax wanaaga uusan u oolin imaam albukhaari ayaa ku warinaya fi ladabi almufrad xadiidkaana waana xadiid xasana sida calaamat alalbani raximahullah uu ku caddeeyey fii tacriiqihi adab lmufrad kitaabka imaam albukhaari haddaba axaadiita waxayna baraysaa in aynu isku naxariisanno oo aynu noqono dad naxariis badan oo waxa weeye dadka bilow-aamiga oo dadka aynu la dhaqmayno dadka aynu ku dhex jirno ilmeheenna dadka waaridka kulli in loo naxariisto bal waxaynu ogaan karnaa markaynu fiirina axaadiista nebiga calayhi salaatu wassalaam aada ka arkaysaa inayba tahayba in la isku naxariisto oo qofka naxariis laga helo inay tahay waxa weeye shuruuda kamaalu liimaan saas daraaddeed ayaa nebigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam lan tu'minuu ma rumaynaysaanoo iimaan saxiixa ay waa iimaanu lkaamil xataa taraaxamu haddaba ikhwaanii fi illaah qofka mu'minkaa waxaa loo baahan yahay qofka kale oo mu'minkaa inuu u naxariisto oo u dabacsanaado oo waxa weeye marnaba uuna noqon qof ad adag oo qallayifa sifaadka nabigana calayhi salaatu wassalaam waxaa ka mid ahaa inuu ahaa mid naxariis badan sida allihii subxaana qaadirka ahba inoogu sheegay fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta faddan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik haddii aadan ahayn ba naxariista ilaahay baad u noqotay mid dabacsan ee haddaad tahay mid ad adag oo qalbi adag oo waxa weeye jafaafa ad adag way kaa yaaci lahaayeen oo saxaabadoo dhan way kaa carari lahaayeen bilow aadmiga fidrada ku abuuran baa waxa ay tahay qofka ad adag dadku ma jecela rag iyo dumarba lama jecela qofka ad adag oo qalayska dadku way ka cararaan waayo sababtu waxa weeye naftu waxa ay jeceshahay wixii u naxariisanaya ayay u dabacsanaanaysa walaqad kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam mithaalan waxa uu ahaa nabiga calayhi salaatu wassalaam tusaale sida uu ugu naxariisan jiray waxa weeye saxaabada ilmaha yaryarka dumarka sida uu ugu naxariisan jiray xataa waxa weeye saynu soo marnay marar badan inuunan khaadimadiisa ee dadka u khidmaynaya carruurta dumarka weligii inuunan waxba dilin gacanna saari jirin una naxariisan jiray bal waxaa ka sii daran nebiga calayhi salaatu wassalaam sida anas uu warinayo nebigu wuxuu yidhi innii la adkhulu fi salaa salaada ayaan gelaya wa ana uriidu idaalatahaa aniga oo doonaya inaan salaadii dheereeyo waayo nebigu imaam buu ahaa oo ummadoo dhan buu tujinayay fa asmacu bukaa'a asabiyi waxa aan maqlayaa ilmihii oohintiisii fa atajawazu fii salaatii salaadaydii ayaan soo gaabinaya oo maxaad usoo gaabinaysaa rasuulka ilaahayow sababtu waxa weeye mima aclamu min shiddati wajdi ummihi min bukaa'ihi sababtay igu kalifaysay inaan salaadii soo gaabiyo buu yihi nebigu waxa weeye waxaan garanayaa ilmahaasi marka uu booyo hooyadii dhibaatada ay dareemayso waayo hooyadu daa'iman ilmihii oohintiisa uma adkaysan karto waa beerkeedii oo dhulka lugaynaya way naxaysaa markii ilmihii booyo maadaama marka ay hooyadii nebiga la tukanayso oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam salaada marka uu galo rag iyo dumarba waa lala tukan jiray dumarkuna safka dambey ku tukan jireen oo masaajidka qeybtiisa dambe ragguna waxay ku tukan jireen safafka hore haddaba dumarki markuu nebigu ilmahan oohintiisa maqlo ayuu wuxuu markaa is oran jiray haddaba ilmahan ooyaya waxaa dhici karta inay hooyadii safka ku jirto sidaa daraaddeed ayuu soo gaabin jiray oo salaaddii uu fududayn jiray wa ilaa salaadu mar walba oo lasii dheereeya ayaa fadli badan oo meesha uu nebigu ka leeyahay wa ana uriidu idaalataha waayo waxa uu doonayaa inuu ajarkeedu bato mar walba oo qiraa'ada la badiyo salaadii la dheeraysiiyo qofka ajar iyo wanaag baa usii kordhaya waxaa loo baahan yahay markaa in arrintaa lagu dadaalo wa jaa'a acraabiyun ila anabiyi sala allahu calayhi wasalam acraabi waxaa la yidhaahdaa man yaskunu albaadiya dadka baadiyaha degan baa la yidhaahdaa acraabi waa reer baadiye wey ma aha midda cayda soomaalidu ay cayda ka dhigaan oo isku caayaan dhalinyaradu reer baadiya taa lagama wado ee waxaa laga wadaa sukaanulbaadiya dadka baadiyaha degan marka nin odaya oo miyi ka yimid oo baadiyaha deganaa ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wassalaam markaasuu waxa uu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow riwaayadaha qaar waxay leeyihiin nebiga ayaa wuxuu soo maray waxa weeye xasan iyo xusein mid ka mid ah markaasuu dhunkaday xasan ibna caliyin radia allahu canhu ayuu dhunkaday waa inoo imaan doontaa riwaayadaasina markaasuu ninkaani waxa uu yihi ya rasuul allah atuqabiluuna asibyaan caruurta miyaad dhunkataan wallahi ma nuqabiluhum annagu ma dhunkano balu fiirso faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi awa amliku in kaana allahu nazaca min qalbika alraxma maxaan ku qaban karaa haddii ilaahay uu qalbigaaga naxariistii ka siibay muttafaqun caleyh haddaba xadiidkaa wuxuu inoo waadixinaya nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu ku tilmaamay ilmaha oo aan la dhunkan oo aan loo naxariisan inay tahay ad adayg iyo jafaafnimo iyo naxariis la-aan waana waadix qofka waxaa la rabaa aabbaha ah iyo hooyadaba ilmaha yareerkaa markay ku soo ordaan inuu waxa weeye dhunkado inuu qaado inuu dhabta saaro inuu u naxariisto inuu u dabacsanaado laakiin haddii aan la dhunkan oo waxa weye maaragtay ilmihii naxariis la tusin wuxuu ku korayaa isagana naxariis xumada hadhowna ilmihii waxa uu noqonayaa ilmo caasiya oo ad adag ayuu noqonayaa waayo ad adag baa lagu soo koriyey riwaayadaha qaar waxay yidhahdeen waqabala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alxasana bna caliy radia allahu canhuma xasan iyo xusein waa labadii wiil oo ay faatima dhashay oo cali bna abi aalib ayuu dhashay oo nebigu awoowaha u ahaa waana labadii wiil oo u jeclaa oo waxa weye nebigu aad iyo aada u jeclaa ilaah uu gaarsiiyey nebigu uu yihi qofkii aniga ijecel ha jeclaada labadan waa aali beytkii marka ma aha jacaylkooda in quluwi lagu gelayo oo waxa weye sida raafidadu ay sameeyaan iyo shiicadu waxaan jecelnahay aala beytkii intay yidhaahdaan ay saxaabadii nacladayaan taa jacayl ma aha ee waxa weeye saxaabadii nebiga o dhan baan jeclaanaynaa aala beytkii nebigana aad baan usii jeclaanaynaa oo duriyadii nebiga aad baan u jeclaanaynaa jacaylkoodana waa min aliimaan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa marka dhunkaday waxaa la joogay baa la yidhi marka nebiga markaa uu dhunkanayo nin reer miyi ahaa oo la ohan jiray alaqrac ibna xaabis ayaa la ohan jiray attamimi waa qabiilka reer tamiim ayuu ka dhashay baa layidhi fa qaala alaqrac baa waxa uu yihi markaa ina lii casharata min alwalad waxaan leeyahay toban wiil ayaa ii sugnaatay ay macnaha aan dhalay oo ii jooga maa qabaltu minhum axadan weligeyna mid ka mida ma dhunkan fanadara ilayhi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam uma qaal nebiga ayaa eegay kabacdina yidhi man laa yarxam laa yurxam qofkii aan naxariisan looma naxariisto ay qofkaan ilmaha iyo dadka u naxariisan ilaahay uma naxariisto haddaba waa in aada iyo aad arrintaas aynu ugu fekernaa oo waxa weeye naxariista qofku uu qalbigiisa ku badiya qofka aan markaa carruurtiisa dhunkaraynin oon u cadaarad samaynaynin oo waxa weeye xagga jacaylka iyo soo dhoweynta iyo waxa weeye wanaagga ugu cadaarad samaynaynin waxaad halkaa ka arkaysaa markaa inuu yahay mid aan naxariis lahayn qofka aan naxariista lahaynna wax wanaagsan ma aha oo waxa weye qofkaasi qof wanaagsan ma noqonayo haddaba naxariistu qofkuu naxariisanayo kuma xiraa ilmaha iyo awlaadda keliya bal waxa weeye cid walba ayaa soo hoosgelaysa waxaa kaloo soo hoosgelaya xataa xayawaanka qofku waxaa la rabaa sida xadiidkii caamkaa man fil ardi irxam man fil ardi waxaa soo gelaya xataa xayawaanka waxyaalaha bahaa-imka kulli baa soo gelaya maxaa u daliila marka inay soo gelayaan maca alxayawaanku nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abu hureyra weriyey oo bukhaari iyo muslimba ay wariyeen can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa wuxuu yidhi baynamaa rajulun yamshi biariiqin xilli xilliyada ka mida oo nin uu maraya ariiq ayaa ishtadda calayhi alcadash waxaa aada ugu adkaaday waxa weeye haraadkii wuxuu helay fawajada bi'ran ceel buu helay fanazala wuu degay oo ceelkiibuu galay fiihaa fa shariba intuu ceelkii galay buu ka soo cabbay waa weel ma wato ceel buu arkay ceelkiibuu u daadegay hoos buu u dhaadhacay markaasuu biyo ka soo cabbay uma kharaja wuu soo baxay markuu soo baxay oo bannaankii yimid fa idaa kalbun yalhad waxaaba isla markiiba uu la kulmay ay haraaryoonaya oo carabka laalaadinaya oo ciidda cunaya dhoobada cadashkii iyo haraadkii inta ka batay fa qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi naftiisuu la hadlay oo wuxuu yidhi laqad balaga hada alkalb min alcadashi mithlu aladii kaana balaga minii nin eygaan buu yidhi haraadka haya waa kii ihayayoo kale oo waxa weeye markii hore dhibaatada igu hayay oo aan aada iyo aada u haraadnaa allayda haraadkaygii oo kala haya fa nazala albi'ra ceelkiibuu dib u galay khufkiisii ayuu cagaha ku watay kufkii kufku waxa weeye waa baalkan laga sameeya haragga oo waxa weye khufaynka oo sharabaadyada camalo oo harag baa laga sameeya marka waa lagu shubi karaa biyo iyo wax markaasuu khufaynkiisi intuu iska siibay oo biyo uga soo buuxsay uga soo buuxiyey ayuu ceelkii intuu galay oo biyo kusoo buuxiyey oo afka kusoo qabsaday ilay gacmihii wuxuu rabaa inuu meelihii ku qabsadee ayuu soo baxay markaasuu eygii waraabiyey fashakara allahu lahu fagafara lahu ilaahay baa ku shukriyey wanaaggii uu sameeyey markaasuu waxa weye allihii subxaana qaadirka ahaa u dembi dhaafay fa qaaluu ya rasuula allah rasuulka ilahi bay la hadleen saxaabadii waxay yidhaahdeen wa ina lanaa fi lbahaa'imi la ajrun xayawaanka ma waxaan ka helaynaa ajar haddii aan waraabinno haddaan wanaag u samayno qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam fi kulli kabadin rabdin ajrun wax walba oo nool ay beer walba oo qoyan waxaa laga wadaa beer walba oo nool wax walba oo nool ama xayawaan ha noqdo ama dad ha noqdo oo wanaag loo sameeyo ajar baa laga helayaa muttafaqun calayh xadiidkana waa bukhaari iyo muslim baa werinaya waxaa inooga caddaatay marka xadiidkana in waxa weeye qofka xayawaanka u naxariistaa oo waxa weye wanaag u sameeya inuu allihii subxaana qaadirka ahaa ajar iyo wanaag ka helayo oo dembi daaf ka helayo haddaba naxariis baynu u baahannahay hadda ninkaasi marka uu haraadsanaa oo aada u dhibaataysnaa naxariis buu u baahnaa ceel baa ilaahay siiyey awood baa ilaahay siiyey uu biyihii ku cabo laakiin eygaani waa haraadan yahay ceelkii ma geli karo oo xeeladii iyo nidaamkii uu ceelka haddii uu galo uga soo bixi lahaa caqligii ma hayo haddaba ninkaasi markuu wanaagga u sameeyey ilaahay baa u dembi dhaafay sidoo kale waxaa sugnaatay oo nebigu uu caddeeyey haddii xayawaanka dhibaato lagu sameeyo oo la cadaabo oo dhib loo geysto oon loo naxariisan in waxa weeye ay cadaab iyo dembi laga qaadayo wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis kale oo bukhaari iyo muslimba wariyeen can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaala cudibat imra'atun fii hirah waxaa lagu cadaabay naag ayaa waxaa loo cadaabay bisababi hira hiradu waa mukulaasha dadka qaar mukulaal bay yihahdaan qaar bisad bay yihahdaan waa bisad iyo mukulaasha taadoontid ba dhe mukulaal ayaa lagu cadaabay sababteed maxay samaysay xabasathaa way xirtay oo meel bay ku xabsiday xataa maatat juucan ilaa ay gaajo u dhimatay fadakhalat fiiha annaar naar bay gashay marka naagtii naar bay ku gashay sababtii ay la timid ayay naar ku gashay laa hiya adcamathaa ma aynan quudin oo wax ma waraabin mana aynan ka tegin oo iskama ay sii dayn in ay cunto qashinka iyo waxa weeye meelaha waxyaalaha ka baxaya dhulkeeda iska qaraafato oo waxa weeye ilaahay quudiyana uma ay ogolaan oo xabsi bay gelis haddaba marka xadiidkii horena waa arkayseen ey sababtii ayaa ninkaasi jannadii ku galay oo ilaahay ugu dembi dhaafay tanna naar waxay ku gashay naagtaasi mukulaal daraaddeed haddaba xaggee dadkii joogaa marka dadkii addoommadii muslimiinta ahaa oo ilaahay caabudayey oo rabbigii subxaana qaadirka cibaadadiisa u taagnaa qofka dhibaataynaya oo xiraya oo gaajaysiinaya oo ciqaabaya oo dhibta u geysanaya waxa weeye haddii uunan ka toobadkeenin allihii subxaana qaadirka ahaa naar buu u yabo ahay waayo ciqaabta noocaasa naar baa lagu gelayaa oo dadka lagu samaynaya haddaba waxaa loo baahan yahay inuu qofku qof naxariis badan noqdo oo dadka islaamka u naxariista irxam man fi lardi yarxamka man fi samaa allihii subxaana qaadirkaabaa ku naxariisanaye u naxariiso waxaynu loo baahan yahay marka oo diinta islaamku inagu boorinaysaa oo axaadiita faraha badan oo nebiga ka sugnaatay ay nagu wada boorinayaan inaynu noqono kuwa naxariis badan oo waxa weeye ilmaha iyo dadkoo dhan u naxariista aad bay u badan yihiin marka axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay oo lama soo koobi karo laakiin kulli waxay inoo wada caddaynayaan in ay loo baahan yahay naxariista qodobka labaad waxaan kusoo qaadaynaa tacmalu calaa nafci annaasi wada wa dafci adari canhum qodobkaani wuxuu kulminayaa laba arrimood midda hore waxa weeye qofku inuu ku dadaalo oo uu ka shaqeeyo oo sameeyo wixii dadka anfacaya ay macnaha inaad dadka gaarsiisid wax khayr ah waxay doonaan ha noqdeen waxay dadka anfacaya inaad dadkii wanaag u samaysid midda dambana qodobka dambana wa dafcu dari duri wixii dhib ah oo dadka ku imaanaya sidaad uga celin kartid inaad uga celisid labadaa qodob markaa waa midaarka dhan oo qofka islaamkaa la rabo inuu ku dul wareego dadka wanaag tar wixii dhibana saad uga celin karid uga celi marka dhibtaasi hadday adiga xaggaaga ka socotana ka joogso oo waa kaful adaa dhibaatada ka jooji dadka haddii dadka kale dhibaatadooda aada yarayn kartid oo celin kartidna waa khayr markaa haddaadan qaban karinna waxa weye ilaahay u bari oo rabbigii subxaana qaadirka ahaa bari wixii wanaagana samee wa qaala tacaala wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun wanaagga sameeya haddaad wanaaggii samaysaan waxaad mudantihiin inaad liibaantaan khayrka marka wax walbaa soo gala wax walba oo ilaahay raalli ka yahay oo diinta islaamka ku bannaan oo macruuf ah waa khayr weyi marka alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar inaad waxa weeye wixii aad qaban kadhid qabatid ayaa waxa weeye wanaaga adiga oo cilmi u leh adiga oo cilmi u leh marka alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar qof aan cilmi ulahayn oo waxa weye aan garanaynin inuu dhex galo oo iska dabaasho lama ogolo waayo sababtu maxay tahay marka aa lagu leeyahay alamru bilmacruuf wanaaggii dadka far marka lagu leeyahay waa inaad garanaysaa waxaan aad dadka faraysid horta inay wanaag yihiin wanaagguna waa wixii diintu islaamku wanaag ka dhigtay oo wixii diinta islaamka ku wanaagsan ayaa macruufa wannahyu can ilmunkar munkarkana waa wixii diinta islaamku munkar ay ka dhigtay oo xun haddaba waxaa la rabaa qofka u istaagaya baabka inuu noqdo qof diintii islaamka garanaya waxaan uu qofka amrayo horta inay diinta islaamka ku sugnaatay waxaan uu ka nahayinayo inay diinta islaamku xarimtay labadaa markuu qofku garanayo ayuu dadka wanaagana amri karaa xumaantana ka nahyin karaa laakiin adigii oo aan garanaynin waxaanaad qofka ka nahyinaysid horta ma xumaanba adiga intay xumaan kula noqoto inaad ka nahyidid waa khada cilmi yari baana keenta marka marka hore cilmiga in laga bilaabo oo wax la barto ayaa loo baahan yahay kabacdi markaa wixii wanaaga dadka la gaarsiiyo macnaheedu ma ahana qofku ilaa uu caalim noqdo inuuna dadka wanaagga amrayn laakiin macnaha loo jeeda waxa weeye waxaas aad qofka amraysid waa inaad og tahay inay wax diina tahay oo wanaagsan macruufku marka waa badan yahay ama sadaqa ha noqdo ama kelimad ha noqoto nebigu wuxuu leeyaha kullu macruufin sadaqa wax walba oo macruufa sadaqa weeye ajar baad ka helaysaa muttafaqun caleyh wax walba oo macruufa erey wanaagsan baad ku hadashay sida riwaayad kale xadiid kale uu caddaynayo alkalimatu ayibatu sadaqa kelmad wanaagsan baad ku hadashay oo ayib oo wanaagsan ayib waa wixii wanaagsan waana muttafaqun caleyhi xadiidkaasina haddaad marka erey wanaagsan ku hadashid haddaad wax wanaagsan dadkii amartid haddaad tiraahad ilaahay ha laga cabsado kulli sadaqa iyo ajar baad ku leedahay erey wanaagsan iyo ficil wanaagsan markaad dadkii ku caawisid wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yihi sidoo kale xadiidkii abi muusa alashcari radi allahu canhu laga wariyey facan abi muusa alcashari radi allahu canhu qaala can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaal kul calaa kulli muslimin sadaqa qof walba oo muslima waxaa laga rabaa sadaqa in uu la yimaado oo wax sadaqaysto qaaluu yaa rasuula allah rasuulka ilaahi ara'ayta in lam yajid ka waran haddii uuna waxba helin oo dhaqaalo haynin qaala wuxuu yihi nebigu yacmalu biyadayhi gacmihiisaa kaga shaqaysiiyo fayanfacu waxa weeye ha anfaca nafsahu naftiisa wayatasadaqu hana sadaqayso qaaluu waxay yidhahdeen ara'ayta in lam yastadix hadduunan awoodin ka waran oo ama uuna samaynin qaaluu waxay yidha wuxuu yihi nebigu qaala wuxuu yidhi yuciinu da lxaaja waxa uu caawinayaa mid dan leh adigii ma shaqayn kari weyday lacag ma keeni weyday dadkii wax ma ku sadaqaysan weyday caawi haddaba dadka masaakiinta ah mid dan leh caawi oo mid dariiqa marayoo dhunsan oo aan garanayn meeshuu u socdo adiguna aad garanaysid waddada ku toosi oo waxa weye meeshuu raba gaarsi oo u tilmaan hiya sadaqa qaalu waxay idhahdeen ara'ayta in lam yafcal hadduuna samayn qaala wuxuu yidhi ya'muru bilmacruufi macruufka ayuu dadka amrayaa ow bilkhayri ama wanaag buu dadka amrayaa qaalu waxay idhahdeen ka waran haddii uunan samaynin qaala wuxuu yihi yumsiku can ishari fa inaha lahu sadaqa waxa uu ka haynayaa dadkii sharkiisa oo sharkuu ka joogsanayaa sadaqay u noqonaysa muttafaqun caleyh xadiidkana waa xadiid qaaliya oo aad iyo aad inoogu waadixinaya masaa'il badan kow marka ugu horeysa wuxuu inoo waadixinayaa horta sideeda in sadaqa la yska rabo oo la isaga daayo qofku inuu sadaqaysto wax waa sadaqatu tatawuc weeye haddii uu qofku markaa xoola haysan waa inuu waxa weeye gacmihiisa ka shaqaysiiyaa oo una meel fadhiisan hadduu awoodi waayey waa inuu dadka caawiyaa hadduusan samayn karin waa inuu dadka wanaagga amraa haddii uunan samayn waayey ugu dambaynta waa inuu sharkiisa dadka ka haystaa marka qofku ma odhan karo waan ka caajisay inaan sharkaygii dadka ka haysto waayo sababtu waxa weeye dee carabkaagana hayso gacmahaagana hayso haddii aad marka intaa ka adkaan weydid wax wanaaga meesha kuuma yaal waayo waxaad noqotay qof diintii islaamka ku tuntay oo waxa weeye tawjiihii iyo wanaaggii oo dhan baabiye baad noqotay sidaa daraaddeed buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wassalaam almuslimu ay muslimu qofka dhammayska tiran oo waxa weeye imaannimadiisii dhammaystiran tahay waxa weeye man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih qofkii ay muslimiintu ka nabad galaan lisaankiisa carabkiisa iyo gacantiisa ay muslimiinta carabkiisa kuma dhibo oo ma caayo oo wax kama sheego oo ma xanto oo waxa weye iskuma diro intaasoo dhan carabkiisuu ka adkaaday wayadihi gacantiisana wuu ka adkaadayoo ma dilo oo ma dhaco oo ma xado oo waxa weye ma khayaano oo banaanku ka maray ummadii haddaba qofka noocaa la yimid waxa weeye islaamnimadiisii qofay dhammaystirantay wey waa qof wanaagsanaaday wey waa qof khayr fara badan helay waayo sababtu waxa weeye haddii qofku uu carabkiisa laga nabadgeli waayo halaag baa u sugnaaday xadiid kale nabigu wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wassalaam alaa ukbirukum bikhayrikum min sharikum war miyaanan idiin sheegaynin dadkiina khayrka badan kuwa shar ku iyo kuwiina sharka badan macnaha ma idiin sheegaa sifaadka lagu garto tilmaamaha lagu garto qofka khayrka badan iyo qofka sharka badan tilmaamaha lagu garto saddex jeer markuu ku celiyey baanu waxau yidhi bela yaa rasuulallah noo sheeg qaala wuxuu yidhi khayrukum man yurjaa khayruhu kan idinku khayr badan waxa weeye dadku kay khayrka ka malaysanayaan wa yu'manu sharuhu sharkiisana laga nabad galo dadku qof walba dhaqankiisa iyo sida uu yahay baa wax looga malaystaa qofka dadku wanaagga ka malaysanaya oo khayrka ka filanaya hadal wanaagsan naxariis wanaag ay ka filanayaan sharkiisana ay ka nabad galeen kaa weeye midka khayrka badan midka sharka badanna waxa weeye wa sharukum man laa yurjaa khayruhu walaa yu'manu sharuhu kan idinku shar badanna waxa weeye oo sharka badan dhibaatada badan kan aan khayr laga malaysanaynin sharkiisana aan laga aamin noqonaynin waana xadiidka imaamu axmed yaa warinaya iyo keyrkii waana xadiid saxiixa sida calaamatu lalbani ku cadaynaya fi saxiixi aljaamici sagiir haddaba gabadha muslimadaa waxaa la rabaa markay u timaado gabdhaha kaleoo mu'miniinta ah oo ay masaajidka iyo meel walba ama gurigeeda ama guri kale isugu imaanayaan inay khayr ka malaystaan sharkeedana ka nabadgalaan hadday sharkeeda ka nabadgeli waayaan oo markii ay gabadhu timaado qof walba uu waxa weye qalbigiisa ka noco oo ay yidhaahdaan ama warbay kaa qaadaysaa ama waxbay isku diraysaa ama waxbay xamanaysaa ama dhibbay kaa sheegin waxay noqonaysaa gabadhaasi mid shar badan haddii laakiin khayrkeeda la rajeeyo oo ay wanaag dadku ka fishaan sharkeedana ka nabadgalaan waxay noqonaysaa dadka ugu khayr badan waxa weeye dadka muslimiinta oo ilaahay agti wanaag baa u jira waxaa kaloo ka mid a sifaadka looga baahan yahay gabadha muslimada iyo raggaba qofka muslimiinta wixii aad tari kartid inaad tartid kii dhibaataysan inaad dhibaatada ka faydid haddii aad awoodi kartid wixii aada la qaban kartid aada la qabatid nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafas nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama qofkii ka fayda qof mu'mina oo qof muslima ah oo mu'mina waxa weeye ka fayda dhibaato haysay dhibaatadaasi nooc walbay geli karnaa ama gaajo ha noqoto ama baqdin ha noqoto ama faqri ha noqoto wixii doonta ha noqoto ama dayn lagu lahaa ha noqoto qofkii dhibaatadaa ka fayda allihii subxaana qaadirkaha maalinta qiyaamaha oo qof walba dhibaataysan yahay oo carasaadka la taagan yahay oo qoraxda la soo dhoweeyo oo naari halkaas soo waxa weeye abrinayso ayaa maalinta noocaasa ilaahay dhibaatada ka dulqaada wuxuu yihi marka xadiidka haddana nebigu waman yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira mucsirka waxaa la yidhaahdaa qofka aan waxba haysan oo deynta qaba marka qofkii u fududeeyey deyntii qofkii uu ku lahaa oo waxa weeye ka fududeeya ama ka cafiya ama ka sugta oo aan ku dhibin ilaahigii subxaana qaadirkaa fi dunya waalaakhira wuu u fududaynayaa isagana xadiidkaana imaamu muslim ayaa werinaya iyo keyrkiiba wuxuu inoo caddaynayaa marka wanaagga laga gaaraya dadka mu'miniinta oo dadka waxa weeye muslimiinta in wanaag loo sameeyo khayrka iyo wanaagga laga gaarayo ayuu waxa weye inoo caddaynaya waayo haddii adiga ilaahay xoola ku siiyey oo kuu nicmeeyey waxaa dhici karta walaalkaa waa taqaanid oo qof kale oo muslima inay markaa xoolihii haysan haddaad marka dayn ku leedahay ama wax ku leedahay inaad u fududaysid oo waxa weeye aada welwelkii hayay ka dulqaadid oo tiraahid waxbaha welwelin haddii waxa weeye markaad awoodid amaba waan kuu cafiyeyba bal wuxuu leeyaha nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo waciida qofka waxa weeye ilaahay wanaag siiyo ma min cabdin ancama allahu calayhi nicmatan fa asbaqahaa calayh waxa weeye qof mu'mina oo ilaahay uu nicmo siiyo u nicmeeyey ma jiro huma markaa kabacdi jucila min xawaa'iji annaas oo dadkii u baahan yihiin oo aan waxba dadkii ka tarin faqad carada tilka anicma lizawaal nicmadaasi waxay u dhowdahay inay baaba'do oo ilaahay ku ciqaabo qofkaa inay nicmadii ka zuusho xadiidkaana waa xadiid xasana imaamu dabaraani baa warinaya fi lawsad waxa weeye haytamina mujmacu zawaa'id buu ku keenayaa waxasanahu alcalaamatu alalbani fi saxiixi tarkiib ayuu waxa weye xasan kaga dhigaya haddaba nicmadaani waa nicmo walba ma min cabdin ancama allahu calayhi nicmatan nicma waa noocay doonto ha noqoto nicmatu lmaal wa nicmatu alcilmi wa nicmatu alsix walquwa noocay doonto ha noqoto haddii ilaahay qofka uu nicmo siiyo oo ilaahay u nicmeeyo waxaa la rabaa ummadda islaamka inuu uga faa'iideeyo xaqiiqatan in badan baad arkaysaa khaasatan dadka cilmiga iyo diinta barta hadduu cilmigiisii meel la seexdo waxaad arkaysaa muddo ka bacdi isagii oo kharaabay oo aan waxba garanaynin oo cilmigii ka zuulay ayaad arkaysaa waayo sababtu waxa weeye hadduu cilmigii iyo nicmadii ilaahay siiyey ummadda uga faa'iideyn waayo oo uu dadka waxa weeye ku anfici waayo wixii waa baaba'ayaan bal waxay leeyihiin culummadu waxa uu ku siyaadaa cilmigu annafaqa in la bixiyo marka qof walba oo daalibulcilmiga waxaa laga rabaa biqadri istidaacatihi nicmo inuu ilaahay siiyey inuu ogaado waayo nicmada cilmiga diintu waa nicamka ilaahay uuna siiyey waxa ugu wanaagsan oo diintii islaamka inuu ilaahay ku baray waxaa la rabaa markaa alinfaaq inaad ku samaysid oo aad ku nafaqaysid cid alla cidi u baahan oo aadan ixtikaar ka dhigin oo aadan waxa weeye cidlo la fadhiisan oo addacwatu ila allah aada ka qayb qaadaysa nicmatulmaalna waa la mid oo waxa weeye dadkii in waxa weeye wax laga taraa la rabaa haddii kale waxaa dhacaysa markaa inuu waxa weye maaragtay nicmadiisii ay waxa weye ka ba'baado awoodda iyo sixada iyo caafimaadku waa la mid haddaba walaa taxqir waxa weeye ha yaraysanin noocay doontada ha noqoto nicmadaa aad samaynaysid wanaaggaa aad samaynaysid noocay doonta ha noqoto haba yaraato ama ha badnaatee waxa weeye ha yaraysanine adigu waxa weeye qadam waxa weeye samee oo waxa weeye ilaahay horti geyso wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam laqad ra'aytu rajulan nin baan arkay yataqallabu fi ljanna jannada waxa weeye dabaalanaya oo ku gadgadoomaya ku raaxaysanaya fii shajaratin qadacahaa min dahri dariiq geed laan geeda ayuu ka gooyey waddadii dadku marayeen kaanat tu'di nnaas dadka ayay dhibaysay geedkaa qodaxdiisa iyo waxa weeye dhib ay ku haysay dadka dariiqa maraya imaamu muslim baa weriye ninkaasi jannada dhan wuxuu ku galay camalkaa aada u yar ayuu jannadii ku galay wadduu soo maray dariiq buu marayey geed wuxuu arkay dadkii dariiqii ku dhibaya oo waxa weeye dadka dhibaato ku haya geedkiibuu inta gooyey waddadii ka leexiyey markaasaa allihii subxaana qaadirka ahaa ugu bedelay inuu janno galo oo jannaa lagu abaalmariyey bal midka dhise ka waran waddo dhan ama waxa weeye dadkii laami u sameeya ama waddooyin u fala ama waxa weeye dariiqii u hagaajiyey waxa weeye wanaagiisa maxaad moodaa geedkaa yarkaa ninka gooyey haddii ilaahay uu janno geey jannada allihii subxaana qaadirkaa uu mu'miniinta u diyaariyey waa janno qaaliya laakiin ilaahay deeqdiisa iyo raxmadiisa camal aada u yar ayuu dii uu doono qofkii intuu u dembi dhaafo oo dunuubtiisii oo dhan u dhaafo ayuu leeyahay jannada iska gal haddaba arrintaa aynu aada iyo aada ugu dadaalno oo wixii aynu dadka tari karna aan tarno wi wax kale haddaynu tari weyno aynu dhibteenna ka haysano wa jaa rajulu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga u yimid oo waxa uu ku yidhi yaa nabiy allah callimnii shay-an antaficu bihi waxaad i bartaa shay aan ku intifaaco oo wanaag aan ka helo markaasuu wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam iczil iladaa can ariiqi lmuslimiin waxa dhibaat dariiqa muslimiinta ka leexi wixii dadka dhibaya meelaha markaa iska maraysid ama baadiyo soco ama meel kala socee qodaxda iyo dhalada iyo dhagaxa iyo wixii dadka dhibaya ka leexi imaamu muslim baa werinaya wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow dullinii calaa camalin yudkhilni aljanna camal jannada igeliye ii sheeg oo itus markaasuu nebigu wuxuu yidhi amid iladaa can iariiqi fa huwa laka sadaqa ka leexi dariiqa wax walba oo xumaana adaa waa wax walba oo xun wixii xumaana dariiqa ka leexi taas ayaa sadaqo ku ah haddaad sadaqo heshidna hadda sadaqadiina waxaa lagu garaa jannada imaamu axmed baa werinaya wa saxaxahu alcalaamatu alalbani raximahu llah fi saxiixi aljaamici asagiir haddaba mujtamaca noocaas loo tarbiyeeyey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam saasuu u tarbiyeeyey mujtamaca in dariiqa wax walba oo khalada laga leexiyo inaan wax qashina loo ogolaanin in waxa weeye dadka wixii dhibayoo dhan laga leexiyo dad badan oo muslimiina maanta waxay moodayaan markay waddamada gaalada tageen oo ay arkeen in qashinkii wadda waddada aan lagu tuuraynin oo loo sameeyo meelo lagu rido oo dadi ka shaqaynayaan ayay waxay moodayaan inay gaaladu ka ilbaxsanayd oo ka wanaagsanayd dadka islaamka kalaa wallah waayo sababtu waxaa weeye kun iyo afar boqol oo sano ka hor buu nebigu wuxuu barayaa saxaabadiisii inay dariiqa wax walba oo qashina ka leexiyaan inay xumaan kasta dariiqa ka leexiyaan oo waxa weeye ay ka fogeeyaan oo wixii dadka dhibaya laga leexiya dariiqa hay haddaba wax walba oo maanta gaalada aad ku arkaysid oo aada isleedahay waa wanaag oo waxa weeye waa naxariis haddii aad diinta islaamka ka fiirisid diinta islaamka ayaa uga horumartay bal iyaga laftigoodu diinta islaamka bay ka soo qaateen iyo dhaqankii islaamka markay arkeen wanaagga laakiin innaga dadkeennii maanta markii jahli ku dhacay oo diintii laga tegey ayaad waxaad moodaa inay waxa weeye ku dhaceen wax aan waxba kala garanay noqdeen waxaadna ogaataa akhi fillaah wakti fillaah haddaad maanta dariiqa maraysid oo waddamada gaalada joogtid oodan qashinka ku tuurayn oo aad arkaysid dadkii gaalada ahay oo dhan oo markay dhaladii biyo ka cabbaan la raadinaya meeshii loogu talagalay waxaad ogaataa iyagu wax kale ma rajaynayaan ajarna kama rajaynayaane qaynuunka iyo nidaamka iyo waxa weeye waxay u hoggaansamayaan yaan ganaax idinku imaan oo dhib idinku imaan oo dastuurkay u hoggaansameen laakiin qofka muslimkaa marka uu ka wareejinayo oo niyadiisa uu wanaajiyo oo dhalada intuu qaado qashinka ku rido oo dhagaxa ka wareejinayo waa sadaqa ajar iyo wanaag buu rajaynayaa ilaahigii subxaana qaadirka ahaa baana ajar iyo wanaag ka siinaya haddaba saasaa loo baahan yahay inuu qofku niyadiisa u wanaajiyo inama alacmaalu binniyat ee gaaladii ha ku dayane waxaan diinteenna ina amartaye oo waxa weeye ka soo bax waa aadaabtii islaamka qodobka ku xiga waxaan kusoo qaadaynaa tunafisu can ilmucsira qofka mucsirkaa mucsir waxaa la yidhaahdaa qofka aan waxba haysan mucsirana waa gabadh aan waxba haysan haddaba gabadhii muslimadahed waxaa la rabaa haddii ay gabdhihii walaalaheed ahaa oo aan waxba haysan ay dayn dhex marto oo masalan qof aan waxba haysan baa wax kaa daynsaday inaadan ku dhibin qaala allahu tacaala wa in kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara haddii qofkii markii ribada iyo laga sheekeynayey haddii qofkii uunan waxba haysan oo mucsir yahay ha laga sugo ilaa maysara ey ilaa uu wax ka helayo oo u fududaanayso oo uu noqonayo qof ilaahay wax siiyey haddaba waxaa loo baahayaa qofka daynta kaa qaatay laba arrimood hadduu qofkii khani yahay oo dayntii uu kugu lugoynayo kaasi isagaa khaldan oo isaga waxa weeye dee markaa sidii looga qaadan karaa wixii looga qaadanaya waayo waa qofkii qof khaldan weeye waa dulmi weeye oo nebigu wuxuu yihi warwareejinta uu warwareejinayo qofka xoolaha haystaa oo qaniga addayntii waa dulmun dulmi weeye amaa haddii uu yahay mucsir aan waxba haysan oon dhaqaalo haysan laba arrimood ayaa kuu bannaan labadabana ajar iyo wanaag baad ka helaysaa midda hore oo fudud waxa weeye inaad ka sugtid oo waxa weeye ilaa waktigii ilaahay uu wax siiye aad ka sugatid oo aadan qofkii dhibin oo aadan mashaakil ku samayn haddii aad marka ka sugatid horta inta aad ka sugaysid ajar baa kuu socda oo sad waxyaalaha lacagta laisday xoolaha laisdayniyaa waa sadaqa inta uu qofkaasi dayntaa ka maqan tahay oo waxa weeye inta qofkaasi uu xoolahaagii isticmaalayo oo ka faa'iidaysanayo horta ajar iyo sadaqaa kuu socota haddii marka qofkii ay ku adkaatay oo bixin kari waayey waxaa fiican in laga cafiyo oo waxa weeye markaa ajar iyo wanaag fara badan baa laga hela nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam waxyaalihii markuu tirinayey toddobada hooska ilaahay harsata oo waxa weeye gelaysa maalinta la taagan yahay carasaadka carshiga ilaahay harsanaya waxaa ka mid a markuu toddobadaa sheegay xadiid kale oo waxaa jira imaam muslim uu werinayo oo isagana sheegaya inuu ka mid yahay qofkaan soo socda wuxuu yihi nebigu man sarahu an yu an yujiyahu allahu kuraba yowma alqiyaama qofkii jecel oo ay farax gelinayso inuu ilaahay ka nabadgeliyo waxyaalaha dhibaatada aakhiro ha ka nabadgeliyo ha fududeeyo oo ha u fududeeyo midka mucsirka oo mucsirka ha u fududeeyo kaasi waa marka qofkii waxa weeye aan maaragtay u fududeeya oo ama iska cafiya ama waxa weeye markaa ka sugta laakiin xadiidka kale wuxuu leeyahay man andara mucsiran qofkii u suga qof mucsira oo u kaadiya oo dayntii ka suga oo wadaca lahu ama kaba dejiya oo waxa weeye ka cafiya adallahu allahu yowma alqiyaama taxta dilli carshihi yowma laa dilla ilaa dillu qofkii qofka muslimka oo daynta uu ku lahaa oo mucsirka noqday oo faqiirkaan waxba haysan qofkii u fududeeya qofkii ka sugta ama kala dejiyo u fududeeya ilaahay waxa uu harinayaa maalinta qiyaamaha taxta dilli carshihi hooska carshigiisa waa maalinta qoraxda la soo dhoweynayo oo aan hoos jirin oo qof walba gubanayo oo dhididku kaa badanayo oo qof walba hoos u baahan yahay maalintaana hoos ma jiro ilaa carshiga ilaahay mooye hoos kaloo lahar la harsan karaa ma jiro dad marka gaara oo sifaad nebigu ilaa nebigu sheegay inay maalintaa hooskaa harsanayaan oo aynan qorax arki doonin dadkaa marka waxaa ka mid a qofka mucsirkaa qofkii daynta ka cafiya ama waxa weeye ka sugta ilaa intii uu wax ka helayo ajarkaa faraha badan ayuu helaya xadiidkaana waa xadiid dheer oo imaamu muslim baa weriyey weliba qiso dheer buu lahaa oo saxaabigaas werinaya marka uu sheegay waxa uu caddeeyey inay qisadaasi ku timid isaga oo doonayey nin uu maaragtay dayn ku lahaa inuu ka qaato oo ninkii mucsir noqday markuu ogaaday inuu mucsir yahay ayuu xadiidkan u sheegay kana cafiyey marka waa inaynu markaa diinta islaamku ma taqaano waxa weeye cadaadis iyo dhibaato badan iyo ribo bixi waad aragteen maanta dhibaatada waddamada gaalada taalla dayntii ma bixin kartid miyaa haa waayaa ribaad bixinaysaa waa lagugu sii darayaa weligaa dhibaataa kusii dulfuulaysa aynu marka aada iyo aad arrintaa isaga ilaalino waxaa kaloo warinaya can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kaana rajulun yudaanu nnaasa dadkuu lacag daynin jiray nin baa jiray oo ummadihii hore dadkuu lacag daynin jiray fa kaana yaquulu waxauu odhan jiray raggii la shaqaynayo shaqaalihiisii lifataahu wiilkii macnaha fatigu waa qofka dhallinyaradaa oo shaqaalaha oo addoommada iyo ayuu wuxuu ku odhan jiray markaad daynta ka soo aruurinaysaan dadka qofka mucsirkaa oon waxba haysan fatajaawaza canhu ka iska daaye lacalla allaha allihii subxaana qaadirka ahaa waxaa laga yaabaa an yatajaawaza cannaa inuu noo dembi dhaafe falaqiya allaha ilaahay buu la kulmay qofkii waa dhintay ninkii fatajaawaza canhu ilaahay baa u dembi dhaafay saasuu janno ku galay markaa oo loo dembi dhaafay xadiid kale wuxuu ahaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xuusiba rajulun miman kaana qablakum ummadihiida ka horreeyey nin ka mida ayaa la xisaabiyey ilaahay baa xisaabiyey markuu dhintay falam yuujad lahu min alkhayri shay-un wax wanaaga ninkii waa loo waayey ilaa keliya waxaa la helay nin wuxuu ahaa dadka dayn siin jiray oo ganacsado ahaa oo xoolo haystay fa kaana ya'muru khilmaanahu wiilashiisiibuu wuxuu amri jiray inay iska daayaan oo u dhaafaan ninka mucsirka ah fa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi markaa naxnu axaqu bidalika minhu annaga ayaa uga xaqle sidaas tajaawazuu canhu iska daaye u dembi dhaafa malaa'igtii waa ilaahay la hadlay daaye buu yidhi marka jannada ha iska gale haddaba xadiidkaasoo isa inoo waadixinaya wuxuu kutusayaa imaamu muslim ayaa werinaya wuxuu kutusinayaa dadka oo loo dhaafo ama waxa weeye dayntii laga fududeeyo inay tahay min asbaabi dukhuuli iljanna jannada waxyaalaha lagu galo inay ka mid tahay allihii subxaana qaadirka ha inoo fududeeyo asbaabta jannada lagu galo aynu ku dadaalno markaa in aynu wanaag badan samayno wanaagguna meel walbuu ka imaan karaa qofku wax walba oo wanaaga uu sameeyo ilaahayga subxaana qaadirka kama dayacayo qodobka ku xiga waxaan kusoo qaadaynaa kariimatun sakiya kariimatun gabar wanaagsan bay noqonaysaa kariimad ah oo deeqsiyad ah sakigu waa deeqsinimada qofku markuu deeqsi yahay oo wanaagsan yahay wax ka fiican ma jiraan marka rag iyo dumarba waa sifo aada u wanaagsan oo loo baahan yahay qofku inuu kuti ku sifoobo wax walba oo uu bixinayana waa inaynu ogaano waxa aynu bixinayno inay baaqi yihiin ilaahay agtii maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq waxa aynu haysanna way dhammaanayaan oo way baaba'ayaan ilaahay agtii waxa yaalna baaqi bay noqonayaan oo ma zuulayaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa tunfiquu min khayrin fa ina allaha bihi caliim wax walba ood wanaagoo bixinaysaan oo khayra ilaahay waa og yahay waa inay ku talagashaa gabadha muslimada gurigeeda marka loogu yimaado koobka shaaha oo laga cabayo inuu sadaqo u yahay biyaha ay dadka siinayso inay sadaqo u yihiin soo dhoweynta wanaagsan inay sadaqo tahay cuntada ay u karinayso inay sadaqo tahay haddaba wax walba oo wanaaga ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene waa wanaag ilaahayna ma dayacayo oo allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa ajar iyo wanaag kaa siinaya wakti fillah ilaahayna waa ku labanlaabaya mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah kamathali xabbatin anbatat sabca sanaabil fii kuli sunbulati mi'atu xabba wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim allihii subxaana qaadirka halkan wuxuu inoogu caddeeyey mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah fii sabiili illah culamada qaar baa waxay ku fasireen laba qowl baa jira oo fii sabiili illahi lagu fasiro waxay culummadu ku fasireen qaarkood ay fii daacati illah wax walba oo daaco ah wixii lagu bixiyo ilaahay waa ku laban laabaya daacadiina wax walbaa soo geli kara nooc walbay noqon kartaa haddaad ku bixisid dalab alcilmi haddaad ku bixisid xajkii haddaad ku bixisid waxa weeye sadaqa masaakiin wax walba waa fii daacati illah wixii daaco ah ayay noqon kartaa macnahaasi waa macnaha guud oo caamka oo wax walba soo geli karaan waana macno saxiixa oo mufasiriin badan iyo saxaabadii iyo selafkii ayaa ku fasiray qaarna waxay ku fasireen fii sabiili illah ay fi ljihaad jihaadkay ku fasireen oo gaalada lala dagaalamayo markay gaalo iyo islaam dagaalamayaan oo safkaasna ay gaalo tahay safkaana muslimiin yihiin oo aynan isku dhex jirin waa inay noqdaan muslimiin soocan iyo gaalo soocan loona dagaalamayo bishardi loo dagaalamayo litakuna kalimatu llahi hiy alculyaa taas ayaa la yidhahdaa fi sabiili illah waayo nebigaa la weydiiyey calayhi salaatu wassalaam nin baa nebiga u yidhi wuxuu rasuulka ilaahayow nin wuxuu u dagaalamayaa xamiyatan qabiil buu u dagaalamaya nin wuxuu u dagaalamayaa geesinimo nin wuxuu u dagaalamayaa xoole aada heshid ayuhumaa fii sabiili illah kee waaye jidkii ilaahay nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam qaa'iduu dhiibay man qaatala litakuna kalimat allahi hiy alculyaa fahuwa fii sabiili illah qofkii u dagaalama laa ilaha ila allah muxamadun rasuulu allah inay kor noqoto kaa un baa fii sabiili illah amaa wixii ka soo haray dhul baan ku dagaalamayaa iyo waxa weye qabiil baan u dagaalamaya waxaasoo dhan lama yidhaahdo fii sabiili illah haddaba marka inagu hadda macalshaahidkeennu waxa weeye macnaha guud baynu aayadda ku xambaaraynaa oon u keenay mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah ay fii daacati illah meel walba oo jidkii ilaahayo qofkii wax ku bixiya waxa ay la mid noqonaysaa ka mathali xabbatin anbatat sabca sanaabil hal xabo oo toddoba sumbul soo saadhay oo sumbul walba mi-atu xabba ay ka baxday toddoba boqoloo jeer ayaa loo labanlaabaya niyadii iyo wanaaggii bay usii kala duwan tahayo wallahu yudaacifu liman yashaa haddaba wax walba oo aynu bixinno allihii subxaana qaadirka ahaa oo dariiqii ilaahay aynu ku bixinno saxiixa waxaynu ka helaynaa ajar iyo wanaag wama tunfiquu min khayrin falianfusikum wama tunfiquuna ila ibtigaaa wajhi illah wax walba oo aada bixisaan idinka ayaa iska leh laakiin bishardi waa inuu noqdaa waxa la bixinayo ilaahay wejigiisa lagu raadinayo ridaha ilaahay waa in lagu raadinayo ee waa inaan wax kale lagu raadinaynin wama tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun wixii aada bixisaanna waad helaysaan ajarkiisii iyadoon laydaka dulmiyaynin oo aan waxba laydaka dhimaynin haddaba qof walba waa inaad ku dadaashaa waxa aad bixinaysid inaad dariiq saxiixa ku bixisid inaad allihii subxaana qaadirka ahaana wanaag kaga raadinaysid waa inaad ku dadaashaa waxa la bixinayana wax ay xoolahaaga u dhimayaan ma jirto oo wixii aad bixisid oo waxa weeye deeqsinimo iyo wanaag ku bixisid xoolahaagii ma nusqaaminayaan bal waxaa ku sugnaaday xadiis saxiixa inay waxa weeye maalin walba oo qoraxdu soo baxdo maa min yawmin buu yihi nebigu yusbixu alcibaadu fiihi ilaa malakaani yanzilaani maalin qoraxdu soo baxda ma jirto ilaa laba melag baa soo degaya fa yaquulu axaduhumaa midkood waxa uu dhahayaa allaahumma acdi munfiqan khalafa ilaahayow kii wax bixiyey wax u dabamari oo wax sii wa yaquulu alaakhir aakharu kii kale wuxuu odhanayaa allaahuma acdi mumsikan talafa kii haystay oon waxba bixinna ilaahayow baabi'i wixiisa talaf ka dhig oo baabi'i waana xadiidkaana waa muttafaqun calayh waxa weeye markaa waxba kaa nusqaami mayaan waayo xadiid kalaa jira uu sugnaado xadiidulqudsiya oo ilaahay uu leeyahay anfiq ya bna aadam bixi oo wixii ilaahay ku siiye bixi yunfaq calayk adigana waxbaa lagu siinayaa ay macnaha xoolaha lagu dhiibay awalba shala maad haysan haddaadan marka shala haysan oo maanta aad gacanta ku haysid bixi oo sadaqayso allihii subxaana qaadirka ahaabaa ku siinaya oo wax kale kuugu bedelaya ee waxa weeye adigu ha xaninin ee waxa weeye bixi muttafaqun calayh aduu shardigu waa inuu noqdaa meesha aad ku bixinaysid inuu ilaahay raalli ka yahay laakiin wixii aad bixisid ajar baad ka helaysaa nebiguna wuxuu yidhi maa naqasat sadaqatun min maal wax la sadaqaystay xoolo la sadaqaystay maalka ma nusqaamiyaan oo waxba kama yareeyaan bal allihii subxaana qaadirkaa sida axaadiista aynu soo marnay ayaa waxa weeye ilaahay baa booskii aad wax ku bixisay xoolihii aad bixisay wax ka khayr badan kuugu bedelaya ama adduunkaad ku helaysaa ama aakhira waxaa sugnaatay maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay leedahay caaisha neef baa la qalay shaat waa neef arya ayaa gurigii nebiga la qalay markaasaa la sadaqeeyey markaasaa la qaydiyeyoo dadkii deriska loo kala geegeeyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa caaisha caaishay waa xaaskiisii maa maxaa maxaa haray maa baqiya maxaa inoo haray oo waxa weeye minhaa neefkii maxaa ka haray qaalat waxay tidhi wax kale ma harin ilaa garabkaan yar baa soo haray hal garab un baa soo haray markaasuu nebigu wuxuu yidhi baqiya kullahaa kulligeed waa inoo hartay hayra katifihaa garabkaa mooye intii kale meel bay inoo yaalin intii kale ilaahay agti bay inoo yaalin ajar baa lainoo qoraya oo ajar baan ka helaynaa haddaba marka xoolaha aad bixinaysid markaas aad ilaahay darti u bixinaysid dariiq saxiixa ku bixinaysid waa inaad ogaataa ukhti fillaah inaynan kaa dayacmaynin oo adduunka haddaadan helin aakhiray kuu taallaa jannada qaaliga abaad ku gelaysaa oo allihii subxaana qaadirka ahaa kuugu bedelaya waxyaalaha wax lagu bixiyana waxaa ugu wanaagsan inuu qofku ku dadaalo inuu waxa weeye dadka qaraabada ah oo waxa weeye maaragtay silaturaxim iyo dadka masaakiinta iyo waxa weeye agoonta iyo waxyaalahaas oo dhan in lagu bixiyo ayaa aad iyo aad ugu wanaagsan waxaa sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin ciida inuu tujiyey saxaabadii markuu tujiyey oo musallihii ku tujiyey ayuu dumarka usoo tilaabay isagoo bilaal la socdo dumarow si fiican u dhegaysta bilaal baa la socday markaasuu soo tilaabo raggii ka soo gudbay dumarkiibuu u yimid markaasuu wuxuu yidhi war sadaqaysta wax oo sadaqo bixiya waxaan arkay inaad naarta ugu badan tihiin dadka gelaya markaasu wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu cabbaas markuu warinayo wuxuu leeyahay go-ii bilaal bay ku ridayeen oo sadaqaysanayeen midi waxay sadaqaysanaysay dhagaheedii waxa weeye kuushii u xiray dahabkii u xiraa waxyaalahaasoo dhan faraantiyadoodii ayay sadaqaysanayeen marka qofku inuu wixiisa sadaqaystaa la rabaa oo waxaan dumarku iyagu ay ku xaragoodaan iyagaa iskale xataa ninku haddii uu dahabkii u gaday gabadhii uu qabay xaaskiisii oo ay sadaqaysato way heli kartaa waayo sababtu waxa weeye iyada mulkigeediibuu noqday oo iyadiibuu siiyey maxaad u sadaqaysatayna dee ma dhihi karo waayo iyadaa waxeeda iskale haddii ay sadaqaysatay marka in la sadaqaysto wax oo waxa weeye qofka waxaa sugnaatay inuu nebigu yidhi qofku wuxuu harsanayaa maalinta qiyaamaha hooska sadaqadiisa wixii uu sadaqaystay ayuu hooskiisa ayaa hoos u noqonaya oo uu harsanaya bal waxaan tusaale usoo qaadanaynaa bacdu salaf waxa weeye gabdhihii mu'minaadka ahaa oo umahaatulmu'miniin iyo waxa weeye qeyb ka mid ah bal baynu tusaale usoo qaadanaynaa say wax u sadaqaysan jireen oo waxa weye sida culummadu ay qoreen caaisha radi allahu canha ayaynu ugu hormarinaynaa iyadaana ugu xaqle in lagu hormariyo waayo sababtu waxa weeye deeqsinimada ay ku caanbaxday oo waxa weeye ay aad iyo aad sakhiyad u ahayd haddee aabbaheed baaba uga horreeyey oo waxa weeye abubakar radia allahu canhu ninkii waxa weeye ugu sakisanaa saxaabada ugu deeqsisanaa iyo nebigii calayhi salaatu wasalaam baa soo tarbiyeeyey sidaa daraaddeed inay wax walba bixiso ayaa lagu soo tarbiyeeyey waxa uu keenayaa imaamu dahabi fi kitaabihi siyar aclaam nubala ayuu waxa uu ku keenayaa markuu caaisha radi allahu canha turjumada u samaynayo ayuu wuxuu leeyahay waxay ahayd mid wax walba sadaqaysata hal maalin bay waxay sadaqaysataa la yihi bisabciina alfa dirham waa arrin lacag aad iyo aada u fara badan sabciin toddobaatan kun oo dirham ayay hal maalin qaybisay oo waxa weye ay sadaqaysatay waxbaba kama ay reeban jirin ba la yidhi wax alla wixii soo gala way sadaqayn jirin xilligii markii cumar iyo khulafadii waxa weeye baytulmaalka dadka waxa weeye lacag baa la siin jiray markii waxa weeye xaq bay ulahaayeen fay bay qaadan jireen waxa weeye m dumarkii nebiga iyo waxa weye aalbaytka iyo wax alla wixii marka iyada la siiyo horey bay ka sadaqayn jiren waxbaba kama reebi jirin waxaa sugnaatay mararka qaarkood mucaawiya markuu ahaa mucaawiya ibnu sufyaan ibnu abi sufyaan markii uu ahaa waxa weeye khaliifka oo waxa weye madaxweynaha ahaa ayuu maal usoo diray ba layihi markaasuu maalkii markuu u yimid ayay wuxuuna ahaa ba la yihi boqol kun oo dirham isla maalintii bay sadaqaysay ba la yihi qoraxda wan dirham ugama harin qoraxdu markay dhacday hal dirham gacanteeda kuma jirin markaasay waxay gabadhii u shaqaynaysa oo khaadimkeeda ahayd baa waxay ku tiri haddaad hal dirham nooga reebi lahayd oo hilib noogu soo gadi lahayd markaasay waxay ku tiri maxaad iigu sheegi weyday o ii xusuusin weyday waan samayn lahaaye maad ii sheegti marka sidaa daraaddeed iyada hamigeedaba ma ahayn maxaad biri cuni doontaa iyo maxaad biri dhigan helaysaa ee waxay ahayd waxa hadda aada gacanta ku haysid waxa weeye see u qaybisaa see u sadaqaysataa ayaybaa fakerkeeduba ahaa iyo hamigeedu ma ahayn marka keligeed sidoo kale asmaa baa ka mid ahayd walaasheed asmaa binta abi bakar ayaa ka mid ahayd cabdullahi ibnu zubayr waxa weye maaragtay hooyadii waxay samayn jirtay ba la yidhi iyadu marka laba dabeecay ku kala duwanaayeen ba la yidhi asmaa iyo caaisha labaduba horta deeqsiyaal bay ahaayeen oo aad bay wax u sadaqayn jireen laakiin waxay ku kala duwanaayeen laba dabeecadood caaisha waxay samayn jirtay wax alla wixii maalka intay aruuriso markuu xoogaa maalku badan yahay ayay hal mar qaybin jiday laakiin asmaa waxaa la yidhi shilinkii gacanteeda soo galaba waa bixin jiday iyadu waxba ma kaydin jirin oo waxay ahayd gabar aad iyo aad u sakiyada iyadana oo cajiiba waxaa kaloo ka mid ahayd saas oo kale zaynab ayaa ka mid ahayd iyadana bintu jaxash iyadana waa xaaskii nebiga ayaa iyadana saas oo kale bay ahayd ba la yidhi oo waxay leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiis baa sugnaaday nebiga dumarkiisa isagoo la sheekaysanay dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sagaalka ahaa ayuu nebigu dee agtiisa ma aynan oolin kala jeclaysi iyo inuu dumar dumarka kala xidsado ee cadaalad iyo wanaag buu ku dhaqayey markaasay kulligood niyad sami iyo wanaag ayay waxa weye agtiisa ku wada haysteen markaasu wuxuu yidhi waxa midda idinku horeysa oo isoo haleeli doonta asracukuna lixaaqan bi adwalukuna yadan midda ugu horaysa waxa weeye isoo haleelaysa waa midiina idinku gacan dheh dumarka marka waxay leedahay caaisho ay markay horinayaan gacmaha yagaanu isku dheereerinay bal kii gacan dheeh markaasaan kabacdi waa la joogay markaasaan waxaan ogaanay arrintu inay tahay xagga sadaqada isla markiiba waxaa noogu hor dhimatay zaynab oo u degdegtay oo waxa weye noogu hormartay waxayna ahayd midda noogu sadaqo badan kaana tacmalu biyadiha gacanteeday kaga shaqay ka shaqayn jirtay wa tatasadaq waxba inta shaqayso oo wax samayso ayay markaa sadaqaysan jirtay oo wax walba oo gacanteeda soo gala horay ka sadaqayn jirtay sidaa daraaddeed marka ayay waxay noqotay dumarkii nebiga tii ugu hormartay oo waxa weye ay dhacday ku ku sifooday xadiidka inay ugu gacan dheeraatay haddaba waxaa aada iyo aada u wanaagsan inuu qofku ku dadaalo sidii uu wax u sadaqaysan lahaa sidii uu waxa weeye aakhiro wax u geysan lahaa saxaabiya gabdhihii saxaabada iyo salafkuna aada iyo aad bay u badan yihiin dumarka sadaqada ku caanbaxay oo siyar aclaam nubala iyo safwatu safwa iyo kutubta waxa weye axkaamu nisa iyo dabaqaat waxa weeye ibnu sacd iyo marka uu waxa weeye kusoo guurinayaan aad iyo aad bay uga hadleen dumar aad iyo aad u fara badan ayaa ka mid ahaa oo aan la soo koobi karin oo taariikhda islaamka lagaga sheekeeyey waxaa ka mida bay dhaheen gabdhahaas macruufka ku baxay zubayda imra'atu alkhaliifata haaruun arashiid ayaa ka mid ahayd baa la yidhi waayo heerka ay gaadhay baa la yidhi iyadu waxayba jeexday baa la yidhi oo reer maka iyo xujaajta ayba u jeexday webi dhan oo waxa weeye dadku ka cabbi jireen ayay maaragta samaysay oo ay ku kharash garaysay xoolaheedii ilaa markii dambe dadkii shaqaalaha u shaqaynayey ay yidhaahdeen arrintaani waa arrin aad iyo aad u fara badan bay noqonaysaa markaasuu waxay tiri baa la yidhi wada walow halkii darbo oo aad faaska ku dhufanaysaanba hal dirham ha noqdo hadduu rabe ee wada oo hajoojinida haddaba dumarkaa sharafta leh oo wanaagsan dumarow ku dayda oo ku dadaala inaad noqotaan kuwa u degdega khayrka ilaahay oo ha yaraysanina intay doonto ha noqotee wixii aada awooddo qof walbow u degdeg waxaadna aada iyo aada ugu dadaashaan inaydan yaraysan ittaqu nnaara walow bishiqi tamra buu yidhi nebigu naarta wax iska xijiya walowba ha noqoto timir jeexeede timir jeexeed waa wax aada u yar laakiin naarta ayay kaa xigsanaysaa oo sadaqadaas ayaa naarta waxa uu ilaahay kaaga badbaadinaya marka adiga yara yana kula yaraane ilaahay agti waxba ma yara yaa caaisha buu yihi nebigu istatirii min annaari walow bishiqi tamra naarta wax iska xiji walow haba noqoto timir jeexeede fa inahaa tasuddu cala aljaa'ic masaddahaa qofka waxa weeye timirta aad ku sadaqaysatay qof muslima markaad timir ku sadaqaysatay jeexeed hadduu xataa cuno xoogaa dee waxbay u taraysaa marka maadaama ay wax u tarayso allihii subxaana qaadirka ajar iyo wanaag buu kaa siinaya waana xadiis xasana sida sheekh albani ku cadaynay fi saxiixi tarkiib waxaa kaloo faa'iide ah dumarka qaar baa waxay odhan karaan anigii haddaanan xoolo haynin haddaanan gacan wax ku haynin oo waxa weeye la idiilayo oo waxa weeye ninkii gacanta igu hayo maxaan samaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa anfaqat ilmar'atu min dacaami beytiha hadday gabadhu sadaqaysato gurigeeda cuntadii tiile wax ka mid a min beyti zawjiha gayra mufsidatin kaana lahaa ajruhaa bimaa anfaqa iyadoon fasahaadinaynin oo waxa weeye dee biilkii maanta loo dhiibay kulli inay wax sadaqay inay kulli bixiso lama rabo laakiin waxaa la rabaa inay dadka waxay gaarsiin kadho ka gaarsiiso oo wuxuun ka sadaqaysato hadday marka wax ka sadaqaysato ajar bay ku leedahay iyadu ajar waxay ku leedahay bixintii ay bixisay ninkuna wuxuu ajar ku leeyahay kasabkii uu soo shaqeeyey xataa kii shaqaalaha ahaa khaasinkii iyo kii ka shaqaynayeyna ajar buu ku leeyahay buu yihi nebigu oo waxa weeye wanaag bay ka wada helayaan way xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi calaa kulli muslimin sadaqa xadiidka aynu soo marnay aynu soo marnay wax walba oo macruufa xataa inay sadaqo ku noqonayaan kelimatu tayiba inay sadaqo tahay markaa lagu dadaalo oo haddii ay aragtay gabadhi inuu ninkeedii raalli ka yahay gurigii iyo waxyaalaha ay ka bixbixinayso dee waa wanaage ninkii raalli wuu ka noqonayaa ninka fiican waxaan u malaynaya inuunan wax yaroo xaaskiisa ay bixisay unan xumaan iyo dhib u arkaynin waayo isaga laftigiisa ajar iyo wanaag buu ka helaya yaa marka ugu mudan oo waxa weeye sadaqada baabkan waa inagu dheeraade yaa ugu mudan oo sadaqada in la siiyo ay aad iyo aad ugu habboon tahay sadaqada in la siiyo waxay ugu habboon horta sideeda dadka masaakiinta dadka masaakiinta ayaa sadaqada iska leh laakiin nebigu wuxuu leeyahay laysa almiskiinu miskiinku ma aha alladii yatuufu kan dawaafaya oo waxa weeye dadka ku dawaafaya tarudduhu tamrata alluqmatu walluqmataan waltamratu waltamrataan qofka miskiinkaa kan dawaafaya oo dadka baryaya oo gacanta hoorsanaya oo xabad timira haddii la siiyo iska qancaya ama xoogaa raashina kaa ma aha ey miskiin wuu yahay laakiin maskiinka wanaagsan oo ka ajar badan waxa weeye walaakina almiskiin aladi laa yajidu ghinaa yugniihi kan aan waxba haysan weeye aan dadkana baryaynin walaa yufdanu bihi fayutasadaq aan la garanaynoo waxa weye iska shaaficado aan la fahmaynin oo markaa wax lagu sadaqaysanayo walaa yaquumu fa yas'alu annaas dadkan aan waxba weydiisanaynin haddaba qofka miskiinkaa oo aan dadka waxba weydiisanaynin oo iska xaal xaal mastuurkaa oo aan waxba haysan kaasoo kalea ugu wanaagsan in wax lagu sadaqaysto oo waxa weeye qofkii uu ku dadaalo wixii uu gaarsiin karaa haddii aad garanaysid inaad gaarsiisid waxaa kaloo iyadana aad iyo aad u wanaagsan yatiimka agoonka iyo gabadha armalka armalada oo waxa weeye garoobka oo ninkeedii dhintay oo aan waxba haysan oo agoonta haysata nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam ana wa kaafilu lyatiimi fi ljannati haakada wa ashaara bisabaabati waalwusda wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam xiriiriyey labadii safarood farta dhexe oo fardhexada iyo tan ku xigtoo soomaalidu ay yidhahdaan murugsatada oo suulka iyo fadhaxada udhaxaysa ayuu saa iskugu lamaanayey markaasuu wuxuu yidhi aniga iyo ninka agoonta mas-uulka ka noqonaya oo kafaalo qaadaya oo agoon quudinaya oo korinaya jannada saasaan ku wadanaa ey meel baan ka wada gelaynaa oo saasaanu meel jannada uga wada gelaynaa sida labadaa farood ay wada xiriiraan haddaba waa arrin aad iyo aad u wanaagsan inuu qofku agoonta ku dadaalo amaa dumarka laga dhintay nebigu wuxuu yidhi assaaci cala alarmala waalmiskiin kalmujaahidi fii sabiili illah qofka waxa weeye u sacyinaya oo u dadaalaya oo u shaqaynaya gabadha laga dhintay ee armala waa agoonta ninkeed naagta ninkeedii dhintay oo ilmo agoona iyo haysatoon waxba haysan oon shaqaysan karin qofka wax taraya oo quudinaya ani waxa weeye wuxuu la mid yahay qof jihaad ku jira oo ilaahay darti ama riwaayo kale waxay ahayd walqaa'imi wa kalqaa'im waxa weye qofka habeenkii taagan oo laa yafturu aan joojinayna habeenkii odhan cibaado u taagan wa kasaa'im mid saam sooman maalin walba laa yufdir aan afuraynin haddaba xadiidkaa muttafaqan caleyhina wuxuu ina barayaa wanaaggaas inay leeyihiin dumarka waxa weeye ama laga dhintay ama waxba aan haysan oo cid usoo shaqaynaysa ayna jirin jayid haddaba markaa wanaagga faraha badan ayaa ku jira in waxa weeye dadka masaakiinta wixii loo qaban karo loo qabto in wixii la tari karo la taro meel walba ay joogaan masaakiintii marka waa isku mid ama ha noqdeen kuwa markaa qaraabadaada ama ha noqdeen kuwa markaa adiga a gacanta ku haysid ama kuwa kaleoo muslimiin oo meel kala jooga kulli wixii la tari kara in la taraa la rabaa oo ilaahay darti loo taro in sha allahu tabaaraka watacaala intaas ayaan marka caawa ku joojinaynaa haddii rabiidno wax alla wixii aan saxayna ilaahaygi subxaana qaadirkaa baan ku mahadinayaa wax alla wixii khaladana ilahay baan uga toobad keenayaa idinkana ilaahayda ka dhiga aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin